aniga iyo wafdiga ballanida socda waxaan ugu kictiminaa saaka haddii la yidhaahdo magaalada dowladda jabuuti ayaanu muxuu ahaaye booqasho ugu tegaynaa runtii sidaad la socotaan dalkan jabuuti waa dal aynu saaxiib nahay aad iyo aadna isugu dheernahay marka mar walba waa lagama maarmaan in muxuu ahaaye aynu sidii loo wada shaqayn lahaa iyo in layska warhayo iyo in talooyinka laiswadaarsado marka runtii arrimo badan oo ay ka mid tahay dhinaca nabadgelyada dhinaca iskaashiga xuduudaha dhinaca wada shaqaynta iyo sidii runtii loo sii horumarin lahaa sidii loo wada shaqayn lahaa baanu u tegaynaa runtii waana dal aynu aynaan kala maarmi karin hadday tahay dhinaca labada shacab iyo hadday tahay dhinaca labada dowladoodba marka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay in muxuu ahay aanu shirarkaa la gallo dowladda jabuuti insha allahuna waxaan filaynaa natiijooyin wanaagsan inay ka soo baxaan
sacaadka wasiir ma cid kaloo la kulmaysaan oo ka baxsan baa jirta madaxda dalka jabuuti
maya ilaa imika wax kaloo qorshaysan ma jira
maxaa keenay safarkan waxaa kugu wehelinaya taliyihii ciidamada culayska taliyihii ciidanka qaranka iyo madaxdii hay'adaha ammaanka
waa ahmiyadda naga dhexaysa ballaarhan ee aanu leenahay annaga iyo jabuuti naga dhexaysa awgeed marka sidaa awgeed baanu waftigaa ugu tegaynaa wixii nabadgelyada khuseeya dhammaanba haddii layba